calaa kulli xaal soonahaas afurwaaqo arrimo badan baa ka cusub meesha waxa weeye waxay ku burburtay waxay ku burburtay dagaalamadii soomaalia ku burburtay guryaha dhan waxay wada fiiqan yihiin dhibaato biyood mid caafimaad mid waxaa haysa oo oo arrimaha bulshada dhan arrinteeda way baaba'san tahay siddeetan iyo afartiibaa degmo loo magacaabay iyadoo faafintii soo bixin baa dagaalku dhacay sidii ay ugu burburtay ugu burbursan tahay dhulkaas ay xukunto oo galhagoog iyo dhinowde iyo meesha la yidhahdo ayadaa xukunto meesha la yidhaahdo meesha la yidhahdo awrlaa dhul badan ay xukuntaa iidaan afweyn marka dhulkaas laba arrimood ba waa haystaan hadda ilaahay barwaaqo ilaahay hadda roob fiican buu siiyey balse waxaa ka taagan arrimo dhibaato ah hay-aduhu ma gaaraan oo dhibaato yani ama ilmaha ama caafimaadka ama dhibaatoa ka haysata waxaa ugu sii darsamay meeshaasu meel kaluumaysi ahaan jirtay iidaan la yidhaahdo oo afurwaaq ka tirsan waxaana sii halla marka sii kasii daray waxaa kusoo caariyey muddo dhowr sano ah ka hor waxaa kusoo caariyey haan weyn oo haraadiga inuu ku jiro loo malaynayo mudday taallay hadda inay dilaacday ay arrinteedu agan tahay sidaas ayaan warbaahinada aan ku siinay waana tagnay ayadaana yani waa waa dad badan baa soo arkay waxayna tahay waa xeebta wax la qaadi karo maaha wax meel kale la gey karo maaha marka ma maqashaa
si fiican
marka arrinta cabashadaada hasaas hadday dilaacdana khatarteeday leedahay ma garad
waxaa tiri sanad ka hor bay soo caariday hadda oo aad ila hadlayso maxaa cusub
hadda nabaad waxaa cusub hashi inay duqowday inay dildilaacday reedaabiya inuu la dhacay ay saas la dhaceen inay dilaacday inay taayo tahay ayadoo haddii ay dilaacdo dadka qaarkiis yidhaahdeen ilaa boqol kilomitr ayay wax yeeli kartaa marka waxaan ka codsanaynaa
markii ay soo caarinaysay haanta markaas soo ma ahayn inaad la wadaagtaan bulshada ama dawladda ciddii wax ka qaban karta
calaa kulli xaal markaas waa waa sheegnay laakiin adinkeeni ma aana soo gaarsiinin dad badan baan u sheegnay waa la hayaa musawirkeeda meel muddo badan baa la hayay waxaan intaa raadinayna wax naga kaalmeeya ilaa iyo haddana ma hayno ma garato yaa idiin sheegay in haamahani ay sumaysan yihiin ma dad khubaraa ayaa la kaashateen mise waa sida adinka idinla noqotay markii hore waan aragnay waxaan u gudbinay waxaan u gudbinay websayadaan u gudbinay websayadii markii la arkay waxaa la ogaaday inay tahay haraadiga warshadahaas qashinku ay seedeen laba dhinac borosida ku leedahay badda gunteeda hoose ku xirneed oo meel fog bay ka timid xarigii soo goosatay halkaanay kusoo dhacday wax la qaadi karo maahan ilaa baabuur ayay ka weyn tahay meel loo qaadana ma naqaano marka dadkii arkay ayaa yidhi waa haamanka badda badweynka gunteeda loo dhigo haraadiga qashinka ka soo hara ma garab
walaaca maxaa keenay ma waxaa jirtay in hadda ka hor sidan oo kale haamo sumaysan ay xeebta ku soo caariyeen kadibna ay dhibaato ka dhalatay miyaa jirta natiijo hore miyaa jirta
may may may inta udhaxaysa xardheere iyo ayay kuwo kale kusoo dhaceen waana la xaqiijiyey haamanka noocaan inay yihiin haamanka haraadiga lagu waxeeyo ilaa iyo haddana taasna anagu kama warqabno laakiin in haan noocaasi timid waan meel baan ku maqalnay noocan dadkii arkayna waxay yidhaahdeen waxaan damacnay inaan shub ka kor dhisno waxaa la yidhi saddex shub haddaa ka kor dhistaan markii ay dilaacdo bahashaas effectigu wuxuu gaarayaa ama waxyeeladu ilaa boqol kilomitr waa gaarayaa baa la yidhi meeshuna meel muhiim u ah kalluumaysiga oo ilaa iyo hadda laga kalluumaysta weeye ma garan
waa tahay marka maxay saameyn ah oo ay ku yeelatay arrintan deegaanka annaka waagii hore ay timid meesha degaanka waxa weeye haanta way caafimaad qabtay feber galaasaa ku duubnaa hadda wayna dhaxalaysatay reedaabiya waa gargaraacay ayadiina inay dilaacday taayantaha khatarta aan la qaylayna marka tanaa taasaa ugu tiro badan ma garad
maamulka galmudug kaarimiya deegaanka ma la wadaagteen maamulka galmudug waa la wadaagnay waana ogyahay waxayna yidhahdeen waa tegaynaa barbaan tegaynaa laakiin weli ma suurto gelin inay tagaan ma garato
waxaa jirtay laakiin in maraakiib caalamiya ay joogaan xeebahaasi aagga hobyo ilaa tuulooyinkan hadda aad sheegayso ma isku daydeen maadaama dhowr jeer oo hore ay kulamo la qaateen dadka deegaanka iyo maamulka galmudug in maraakiibta caalamiga ah ee xeebahaasi ku sugan arrintan ma ku wargeliseen ma ma ma ma marka maraakiibta caa- caalamiga xiriir gooniya oo aan la me- leenahay lama arko marmar bay hobyo yimaadaan mana aanan anaku ayago qoladaas xiriir aan ku wargelino ma aanan helin ma garato
waa tahay waxaad ii sheegtay in dhibaatooyin kale oo dhinaca bini-aadinimada ay ka jiraan deegaanka dhibaatooyinkaasi saameyn intee la-eg ayay ku yeesheen bulshada
dhibaatooyinkaas oo bulshada saameyn badan bay ku yeesheen tuuladaas af af afurwaaqo magaaladaas afurwaaqo gaalkacyo waxay u jirtaa boqol iyo siddeetan iyo toddoba kilomitr bay u jirtaa meel oo hay-aduhu inta badan magaaladay ku warwareegaan waxa hay-ada oo taga lama arko dowlad agabkeed ma tegin boolis male jidka loo maraa aaduu u xun yahay wax dhibaatadii burburka uu keenay ayaa sidii ugu taagan wax laga kaalmeeyey haba yaraatee ma jirto gobolku waa tegey warbixinta wuu bixiyey waxaa dhici kartaa aniga iyo isaga oo wada socono inaa aburaaq oo warbixinteeda la bixiyey haddana warbixin kalean soo bixinaynaa dhulkaas wuxuu ka ooman yahay ama mid gargaar oo hay-adeed ama wuxuu ka ooman yahay midii galmudug wuxuu uusan weli waxba ka hayn midda oo federaalka waxa uu ka hayo lama arko dhulkaasna dhul la tegey oo wax dowladii ay tageen ninka hadda oo gobolka mar ayuu tegey dhowr goor buu tegey laakiin wax waxqabashaa oo wax qabta oo dadka wax qabta lama arko biyahooda caadi maahan ceelal oo shan mitir lix mitir ah oo wasaqa mas-uula ay ayaku isku mid yihiin ayaa ayaa laga cadaa caafimaad isbitaal ma leh wixii dhabaa waa burbureen wax ka socda ma jiraan ma garad waxaa jirta in isbitaal mar laga hirgeliyo deegaanka isbitaalkaas halkuu ku dambeeyey
wax isbitaala oo laga hirgeliyey ma jiraan meel yar oo m c h s s s s la yidhaahdo ayaa ayaa oo meel oo oo farmayeri laba gabdhood saddex gabdhood ay joogaan dib u heshiisiin ayaa maalmahanba ka jirtay af barwaaqo iyo deegaanada hoos tago marka dib u heshiisiintaasi maxay salka ku heysay
dib u heshiisiintaasi dib u heshiisiin waxa weeye deegaankaas waad og tahay ilaa saddex boqol iyo konton kilomitr gaalkacyo ilaa dhinowda meesha la yidhahdo oo garaac dhagteeda saddex boqol iyo konton kilomitr weeye dadkeedana puntland iyo waxay iskaga soo horjeedaan iyo galmudugay iskaga soo horjeedaan dhibaato tiro badan ayaa ka jirta dib u heshiisiintu dib u heshiisiin deegaankaas afurwaaqo dadka u dhashay ay wadaan weeye wax dowlad hirgelinayso iyo wax hay-ada hirgelinayso midda maaha in bal dadkana laysku keeno oo nabad laga shaqeeyo dadka dariska nabahna aan aan nabad la qaadano ayaan ayaan ku talagalnay hadda fikdaraan aan ayaan ka nimid insha allahu tacaala haddana weli waa ku soconaa bal in nabad laga helo meeshaas laga helo ma garat